suuraddan la yidhaahdo suurat alcaadiyaat waa suuraddii boqolaad ee tirada buuxisay boqol iyo afar iyo tobanka suuradood iyaduna waxa ay tilmaantay waxyaabaha ilaahay u abuuro addoomahan ugu nicmeeyey ee khayrka ah ee uu siiyey qayb ka mid ah oo ah gaadiidka insaanku gaadiidka aad buu ugu baahan yahay gaadiidka weliba dabiiciga ah ee ilaahay u abuuray ee isagu gacmihiisaba aanu ku farsamaynin iyo fardaha insaankii iyo halka waa duunyada ka taagan yahay bay xustay suuradda iyo hadda xisaab inay dambayso oo lagaga daba imanayo qofka wixii loo dhiibayba bismi illaahi araxmaani araxiim waalcaadiyaati buu ilahay yihi waalcaadiyaati baan ku dhaartay uqsimu bilcaadiyaat wowgan waawlqasam baa la ydhaha fardaha ordaya dabxan yadbaxna dabxan iyagoo cod iyo hinraagna leh falmuuriyaati baan ku dhaartay buu ilahay yihi kuwa hurinaya qadxan hurin ee qoobka dhagaxa la dhacaya dhimbiilaha ka duulinaya falmugiiraati fardaha weeraraya ayaan ku dhaartay cadowga subxan goor barqa ah barqa gaab iyagoo cadowga weeraraya kuwaasaan ku dhaartay oo mujaahidiin ilaahay ay fuushayin fa asarna way kiciyeen bihi bidalika almakaan goobtaa ay cadowga ka heleen naqcan boodh bay ka duuliyeen ma ordayaba farasaan boodh kiciniya boodh bay ka duuliyeen fa wasadna waxa ay dhex galeen bihi bisababi dalika alqubaar bisababi dalika anaqc boodhkaa isaga ah ee kaca iyagoo ku gabaday waxa ay dhex galeen jamcan koox dhan oo cadowga ah intaasaan ku dhaartay ina alinsaana lirabbihi la kanuud kanoo gaalka ahi ilaahiisa la kanuud la kafuur mid ka gaaloobay weeyo nicmada ilaahay uu siiya aan ugu mahadnaqayn dhowrkaa sifo fardaha iska leh caadiyaad muuriyaad mugiiraad fa atarna fa wasadna iyaguna waa sifaday cadowga u weerareen iyo siday dab uga hindhisiiyeen taasunbay markaa tilmaamaysa marka caadiyaadku dee caddaa u ordeeya cadiyo caadiyaad waa kuwa dhababacaynaya faraska jawaadka ah aada u dhababacaynaya wey dabxanna waxa weeyaan isaguna waa codka marka had iyo jeer faras uu dee xiiquu xoog u ordo waxaa ka soo baxaya gurxan iyo hinraagiisa weeye codka ka soo baxaya dabxiga muuriyaadku waa had iyo jeer meel dhagaxa marka ay farduhu ordayaan qoobkana ay ku dhuftaan dhagaxa waxaa habeenkii muuqda iyo wakhtiga himse himsaha ee salaada subax oo kale dhimbiilo dhimbiilay kaga sii daynayaan dhagaxa ay marayaan qadxanna waa hurin mugiiraadku waa weer subxan goor barqaabay weeraraan fardahaas oo dagaalka nebigii asxaabta subaxa u badnaa ama casarka waktiga walwalkii qabowgu soo dhaco goortaas ayaa weerarkiisu ahaa inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin sabaaxu lmundariin kuwo loo digo subaxood baa xumaaday oo subaxaa gaala weeraray aynu ereeray isu dul taagnay fa aharna isaaradu waa kicinta naqciguna waa boorhka boorh bay kiciyeen xoogga oo markay banaanka marayaan ciiray kicinayaan ciiradaasina waxa ay ka faa'iido tahay fawasadna bihi jamcan inay dhex galaan cadow uruursan inay bartanka u galaan diyaaradaha iyo tawaangidaba iminka waxa qalabka milatariga lagu dagaalamo batonno qiiqa sii daayaa loo sameeya wataangigu intuu halkan ka rida madfaca ayuu dabeetana ninka wadaa boton buu taabanayaa qiiq buu sii daynaya aada u fara badan dabeetana xaggaasu uga dhaqaaqaya marka cidda soo shiishaysee soo tooganaysaa dee qiiqii unbay lasoo eeganaysaa isna halkaasu haddana istaago mid kale u kasii ridaya diyaaraddiina qiiq bay sii daysay waana islabarogtay dabeetna way ka dhaqaajisay waa waa yoolbeenaad ayay markaa sameyntaas samaynaysaa marka boorkii ay kiciyeen ayaa iyagoo ku gabanayabay jamcan min alcadow ayay bartanka u galeen ka faaidaystay waxaan u malaynaya waa la fahmay xasaan binu thaabit radia allahu canhu oo ahaa gabayaagii nebiga ayaa sifooyin buu farduhu sifeynayay markaasaa waxa uu lahaa tadalu jiyaaduna mutamadiraatin tulatimuhuna bilkhumuri nisaau fardaha iyagu waxa ay noqdaan mutamadiraat mid dhilid badan leh sida ay u ordayaanay maalintaa cadowga u weerarayaan markaasaa tulatimuhuna bilkhumuri nisaa dumarkuna iyaga oo ka mafsuuday sida ay cadowga u galeen foodadooday dhilidka ka mariyaan ayuu lahaa yubaaniina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alasalu dimaau kolkaasaa xakamahooduna uu aada u dhaqaaqaya iyo kursiga la saaray aad buu u dhaqaaqayaa buud calaa aktaafiha alasalu dimaa iyadoo garbaheedana ay saaran yihiin warmo u ooman dhiigga cadowga warankii cadowga laga taagi lahaana de wuu dul saaran yahay buui markaasu dabeedna dee inta kale waxa ay sii khusaysaa gaalada iyo say nabiga u horjoogsadeen gabayga intaasa fardaha ka khusaysa nacrabaa sifeynaya faraska iyo xaalkiisoo markaasa waxau ihi faraskiisoo ammaanaya mukirun mufirun muqbilun mudbirun macan ka julmuudi sakrin xatahu saylu min calw mukirun mufirun wuu sii boodaa soo boodaa buui haddana muqbilun mudbirun wuu sii jeedaa soo jeedaa macan intaaba mar quruu yahay buui sii jeed iyo soo jeed iyo weerar iyo kadajin waa mar qura sidii dhagax laga soo raariday caso weyn oo buur dhakadeed laga soo raariday fardaha gabayga soomaalida iyo faraska wuxuu ka yidhi ina idinkaan idiin daayay idinkaa kusii darsan doona aada uma aqaano gabayga soomaalida waaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam faraska wuu ka warramay wuxuu ihi alkhaylu macquudun binawaasiha alkhayru ilaa yawmi alqiyaama xadiidkii saxiixa fardaha foodooda waxaa lagu xidhay khayr ilaa qiyaamaha horumarba ha la helo oo gaadid ciriyo dhulba ka dagaalamaya ha la hele haddana ilaahay khayrunbuu ku xidhay lidaalik baad arkaysaa gaaladu kama dhammaadaan madaxdooda iyo ciidankooda iyo weli way wataan caasimadaha waaweyn iyo madaxtooyooyinka lagu haystaa lagu wataa laakiin dadka muslimiinta maamalaha mooda in laga ilbaxay iyagu laakiin way wataan booliskiibaa wata oo sbortskiibay ku ciyaarayaan oo sitibaa loo wadaa ina alinsaana lirabbihi lakanuud ilaahay buu noqday mid ka gaaloobay insaankii wainahu calaa dalika la shahiid wainahu ilaahay calaa dalika kaa faldembiyeedka samaynaya la shahiidun mid harkaya wey shahiid ilaaha boqorkaay markhaati buu ka yahay kaasi wuxuu samaynayo ilaahay kama libdhayo wainahu kan oo bani aadamka ahay lixubbi lkhayr maalka jacaylkiisa la shadiid wuu ku daran yahay la shadiid waa ku adag yahay lexe jecladiisu ma yara ka kanaantuu qofku maalka u qabaa way badan tahay marka cidda dee taqwo iyo alla kacabsi iyo ictiqaad wanaagsan iskaga fujisaana dee waa iska fujin kii kalena wuu ku dheganaanu ku dheganaan wuxuu xusayay nabigu calayhi salaatu wasalaam tusaale shidada iyo adayga qofka maalka uu ku adagaya sii muujinay sii muujinaya markaasaa waxau lahaa qofka deeqsiga ahay marka uu wax bixiyo waxaa jidhkiisa kasii dabcaysa jubbad macnaha cabaadan waaweyn in la gashadae khatiibka uu gashadoo kale ayaa jidhkiisii kasii dabcaysa way sii dheeraanaysaa markastuu wax deeqaba ilaa ay cagihiisa gaadho raadkiisa ay baabiiso qofkan kale ee bakhaylka ana isagana way ku dhegaysaa marka aan idhaahno kolka hore laaskoodhad wey san laaskoodhadan feeraha lagu gashadoo kale qofka deeqsigaana way kasii dabcaysaa ilaa ay xagga hoose tagto oo mafsuud iyo farxad buu sii helaya kan kalena unay kusii dhegaysaa jubbadaas way kusii dhegaysaa mar adigu waxaad ka warantaa iyada oo beri unay feeraha kaaga ururaysa dee waxaad ohanaysaa iska daayay kugu dhegin markuu islaa bixiiba way ku dhegaysa silsiladiibaa midaba meel qabsanaysa dabeedna waxuu ohanaya mar unaad nafis be iska daa iska dhaafaya wainahu lixubi lkhayr lashadiid marka waa laxa jeclada wax iskaga abuuraa insaanka dee ictiqaad iyo imaanunbaa ka furfuri kara afalaa yaclamu miyaan ogeyn idaa bucsira marka lasoo qufo maa fi lqubuuri xabaalaha waxa ku sugan waxusila lasoo tubo maa fi suduuri laabaha waxa ku suganna lasoo ururiyo ina rabbahum ilaahoodu bihim addoommaha yowmaidin maalintaa la khabiir xogogaal inuu yey miyaan ogeyn ha ogaado in la iskaga daba iman doono waxaanoo dadkiina qubuurta laga soo saari wixii laabtiisa ku asturnaana lasoo saari dee wixii asturnaa kol haddii lasoo saaray wixii muuqdayna hadalkiisa badaa ilahay maalintaa xogogaal buu u yahay xogogaal